kormeer ay si wadajir ah u sameeyeen wasiirada wasaaradaha waxbarashada haweenka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ku tageen xarunta lagu tababaro gabdhaha barta cilmiga umulsanimada taasoo ku taala magaalada baydhabo xaruntaasi oo ay wax ku bartaan gabdho laga kala keenay baay bakool iyo shabeellada hoose mas-uuliyiinta ayaa markii ay halkaasi gaareen waxa ay kormeero kala duwan ku sameeyeen qeybaha ay ka kooban tahay xarunta iyagoo u kurgalay baahiyaha ka jira xarunta kormeerka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya doctor xuseen maxamed daahir iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoona ka warbixiyey ujeedka kormeerka u n f b a xiriirk xiriirkay la lahayd wasaaradda caafimaadka maadaama ay gaab gashay wasaaraddii waxay ku waxay la damqatay dadkeedii iyo macallimiintii oo iyo ardaydii meeshaas ku jireen maantana waxaa la lahaayey bulshaweynta soomaaliyeed khaasatan bulshaweynta koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa wixii caawinaad ah iyo kaalmo ah inay maxaa lalahaayey siiyaan iskuulkan annagana maxaa lalahay ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada iyo annagoo iskaashanayna wasaaradda haweenka waxaan meel walba u tagi doonaa insha allah sidii iskuulkan wax loogu qaban lahaa gabdho maasha allah oo yaryar oo future leh aa ujeednaa wasaaradda waxbarashada dhinaceeda waxa aan aan kaga caawin doonaa waxay tahay in ka hortag aan waxaas wacyigelin badan oo ka hortag loogu sameeyo dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqu insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwo shamse maxamed yarow ayaa sheegtay in baahiyaha ka jira xarunta ay si wadajir ah u dabooli doonaan dhammaanteenna maanta waxaan garannay inaan soo booqanno xuruntan oo lagu tababaraayo gabdho umlisooyin ah oo sida maamulka ay nooga warbixiyeenna ay noo sheegeen shan dufcadood inay ka soo qalinjabisay lana furay laba kun afar iyo tobankii haddana laba dufcadood ay gebagebo ay u tahay waxbarashadoodii sidaasoo kale gaabna uu soo galay hay-addii fanka siin jirtay ayagoo si isxilqaana ku shaqaynaayo oo dhexda u xirtay yaa maanta waxaan qiraynaa inaan u imaannay oo aan isheenna aan ku aragnay markaan soo u kuurgalnay oon soo booqannay gabdhihii qolalkii jiefkooda ahaa kushiinkii cuntada lagu karinaayey fasalladii markaan soo aragnay waxaan ku aragnay waxaan soo aragnay guryo qurux badan oo goglan marka waa u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad maamulayaasha maamula dahabo aadan iyo walaashay xabiibo mooda mooda sida quruxda badan oo isxilqaanka leh oo ay xuruntii iyadoo gaab ay ku jirto gacanta ay ugu haayaan waa u mahad celinayaa ilaaha idinkiis annagoo ka dowlad ahaan waxaan rajaynaynaa codkaas ama caqabadaha caqabadaha ayaga haysto oo ay noo sheegeen baahiyaha ay qabaan inaan meel dheer gaarsiin doono hadduu ilaahay yidhaahdo